بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ودرسجاني أفري سيداتنات كتابك الرحيق المختوم weli waxaan ku jirnaa hijradii rasuulka sala allahu calayhi wasalama tatwiiqu mansili rasuuli sala allahu calayhi wasalama gurigii rasuulka ama aqalkii rasuulka oo lasoo hareereeyey dhinac walba laga fadhiistay lasoo hareereeyey amaa akaabiru mujrimi quraysh quraysh dembiilayaasheeda kuwoodii ugu waaweynaa faqadow waxay ku dhammaysteen ama ku guteen nahaarahum maalintoodii oo idil fil icdaadi diyaarintii ama diyaargarayntii siran weliba si qarsoodi ah loo diyaargareeyo litanfiidi alkhita sidii loo fulin lahaa ama loo marin loo meel marin lahaa alkhitata qorshihii almarsuumati ee la dhigay qorshihii la dhigay allatii qorshahaasoo abramahaa uu go-aamiyey barlamaanu makata maka barlamaankeedii oo daaru nadwa ah uu go-aamiyey sabaaxan subaxdii wakhtiira waxaa la doortay ama la xushay lidaalika arrintaa fulinteeda axada cashara ra-iisan koob iyo toban madax ah min haa-ulaa'i kuwaa waxaa ka mid ahaa al akaabiri ee dembiilayaasha waaweyn ah wahum kuwaasi abujahli kow ibnu hishaam laba alxakam ibnu abilcaas saddex cuqbata ibnu abi mucayd afar annadar ibnu alxaaris shan umay ibnu khalaf lix zamca ibnu alaswad toddoba tucayme ibnu cadiy sideed abulahab sagaal ubay ibnu khalaf toban nubey ibnulxajaaj koob iyo toban wa akhuuhu munabih ibnulxajaaj koob iyo tobankaas ayaa arrintii inay fuliyaan loo xilsaaray wa kaana waxaa ahaa min caadati rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay dhaqankiisa waxaa ka mid ahaa sala allahu calayhi wasalam an yanaama inuu seexdo fii awaa'ili leyli habeenka xibintiisa hore waqtigiisa hore qeybta hore inuu seexdo rasuulku bacda salaati alcishaai salaada cishaha markuu tukada kadib inuu seexdo ayaa dhaqan u ahaan jirtay oo wayakhruju uu soo baxo bacda nisfi leyli habeenku markuu bartamo kadib ila almasjid alxaraami masjidullaahi alxaraam inuu soo aado kaasoo yusalli fiihi uu ku tukado qiyaama alleyli qiyaamuleylka uu ku tukado weliba markaan fiqiga ka hadlaynay baan ka hadallee qiyaamuleyl markii la seexdo oo hurdada laga soo tooso qiyaamuleylka waxaa la yidhahdaa tahajud salaad aan shanta salaadood ahaynta ugu fadliga badanna waa taas tahajudka ah waa middaa la tukado habeenka saqda dhexe dadku iyagay hurdaan adoo seexday oo hurdada ka soo toosay kadib fa amara caliyan rasuulku sayidina cali ibnu abi aalib karama allaahu wajhahu wuxuu ku amray tilka leylata habeenka ayada ah an yadajaca inuu seexdo isagu calaa firaashihi gogashii rasuulka inuu ku seexdo oo wayatasajaa uu isku dado ama uu huwado biburdihi gu-iisii alxadramiyi ee xadramiga ahaa ee xadramuud laga keenay al akhdari ee cagaarka ahaa wa akhbara rasuulku wuxuu u sheegay hu cali annahu sheekadu inay tahay ama arrintu laa yusiibuhu inuusan haleelayn ama uusan soo gaadhaynin makruuhun wax xun uu naco inuusan ku soo gaadhayn waxaba yaraatee dhib ah ku soo gaadhay male e seexuu yidhi xataa hadduu dhib soo gaadhi lahaa cali wuu seexan laha naftiisa ayuu u huri lahaa asxaabtu saasay naftooda ayay u huri jireen falamaa markii kaanad ay ahaatay catamatun mugdi markay ahaatay oo min alleyli habeenkii habeenkii uu mugdi noqday oo wasaada uu qabsaday alhuduu'u deganaashihii uu adduunkii qabsaday oo wax socda aysan jirin oo wanaama uu seexday caamatu nnaasi dadka badankoodu ay seexdeen jaa-a waxaa yimid almadkuuruuna nimanka aan horu soo sheegnay yaa ilaa beytihi rasuulka gurigiisa ayay yimideen sala allahu calayhi wasalama siran si qarsoodi ah ayay u yimaadeen wajtamacuu waxay isugu wada yimaadeen calaa baabihi rasuulka gurigiisa albaabkiisa ayaa la isugu wada yimid yarsuduunahu iyaga oo waardiyeynaya goortuu soo baxayo waxay ogyihiin inuu dhaqankiisa yahay habeenka markii uu bartamo kadib inuu soo baxayo markaas inay dilaan bay rabaan wahum iyaga oo yadunnuuna u malaynaya hu rasuulka naa'iman mid hurda inuu yahay uu gudaha ku hurda ilaan waa hor isaga baxay xiina markii waxaysan xataa waxay dhaheen halkaasaan fadhinaynaa amaan taagnaanaynaa idaa qaama idaa markii qaama uu soo tooso oo wa kharaja uu soo baxo uu salaada u soo baxo wathabuu calayhi inay kusoo boodayaan oo wanafhaduu ay fulinayaan maa wixii qararuu ay go-aamiyeen oo fiihi ay fii sha'nihi isaga arrintiisa ku saabsan oo ayn hal mar seefta lagu wada dhufto wa kaanuu waxay ahaayeen nimankii halkaa fadhiyey calaa hiqatin kalsooni ayay ku sugnaayeen iyo waa yaqiinin hubaal jaasimin oo go-an oon shaki ku jirin min najaaxi haadihi almu'aamara shirqoolkani inay guulaysanayso ay meel marayso shirqoolkii addanii'ati ee xumayd ee liidatay xataa intii ayay isku kalsoonaadeen waqafa abuujahlin abuujahl baa wuxuu istaagay waqfata zahwi faan faan istaaggeedii iyo walkhuyalaa'i iyo xarago iyo kibir wa qaala wuxuu yidhi mukhaatiban isagoo hadalka u jeedina liasxaabihi nimankii saaxiibadiisa ahaa almutawiqiina ee guriga hareereeyey fii sukhriyatin si jees-jees leh wastihzaa'in si jees-jees leh waa isku mid labadaasi ah wuxuu ku yidhi inna dhab ahaantii muxameda ninka maxamed la yidhaah yascumu wuxuu ku antacoonayaa annakum idinku in taabactumuuhu haddii aada raacdaan calaa amrihi arrintiisa uu wato iyo waxaan uu sheegayo iyo rasuul baanahay iyo ilaahay baa ii soo waxyooday iyo qur-aan baa la igu dejiyey iyo waxaan uu sheegaya haddii aad ku raacdaan wuxuu ku antacoonayaa kuntum inaad ahaanaysaan muluuka alcarabi inta carab ah boqoradooda inaad ahaanaysaan iyo walcajami iyo waxaan carab ahaynba adduunkao dhan inaad idinku boqorro u ahaanaysaan uma markaa kadib bucithtum haddana la idinsoo inta adduunka la joogo boqoraad ahaan haysan buuhi uma haddana markaa kadib bucithtum waa laydinsoo bixin oo waa laydinsoo noolaynayaa laydinsoo noolaynayaa bacda mowtikum markaad dhimataan kadib fa jucilat waxaa la idiin samaynayaa lakum idinka jinaanun beero waaweyn oo wax walba ay ka baxaan oo ka jinaanil urdun urdun beerahoodii oo kale ah wa in lam tafcaluu haddaydaan saas yeelinna oo aydaan raacinna kaana lakum waxaa idin ahaanaya fiikum idinka dhexdiinna waxaa ahaanaya adduunka marka la joogo dabxun gowrac waa laywada gowrici uma haddana waa aakhiro markii la gaadho bucithum waa laydinsoo noolaynayaa oo waa laydinsoo bixinayaa min bacdi mowtikum markaad dhimataan kadib uma jucilat lakum waxaa la idiin samaynayaa naarun dab dab baa la idiin shidi dabkaasoo tuxraquuna fiiha laydinku gubo saasuu idin leeyahay buuhi alla ku nacdhe naartii baad hadda ku jirtaa waqad kaana wuxuu ahaaday miicaadu tanfiidi tilka almu'aamara waqad kaana wuxuu ahaa miicaadu waqtiga lagu ballamay ama xilliga lagu ballamay tanfiidi tilka almu'aamara shirqoolkaas taasa fulitaankeeda waqtiga lagu ballameeyo wuxuu ahaa bacda muntasafi alleyli habeenku markuu barhtamo dabadeed fii waqti khuruujihi waqtiguu rasuulku soo bixi jiray min albeyti guriga uu kasoo bixi jiray markuu guriga kasoo baxo ilaan waxaa lagu waxaa lagu dhisayaa dhaqankii uu lahaan jiray habeenku markuu bartamo kadib ayuu soo bixi jiray uu masjidka aadi jiray fa baatu waxay joogeen halkaas habeenkii habeenka meel markaad joogtaa la yidhaahdaa baata fa baatuu habeenkii bay halkaa joogeen mutayaqidiina iyaga oo soo jeedaya oo warha la soo jeeda leh yantadiruuna iyaga oo sugaya saacata sifir saacaddii la ballamay baa sifir la yidhaahdaa saacata sifir saacadda lagu ballamay walaakiin hase ahaatee allaha alleh haalibun kii ku adag weeye oo ku gacan sarreeya calaa amrihi arrintiisa maxaa jira biyadihi isaga gacantiisa iyo awooddiisa waxaa ku jira alleh malakuutu samaawaati waalardi cirarka iyo dhulalka aba milkigooda iyo maamulkoodaba alle ayay gacantiisa ku jiraan yafcalu alla wuxuu falaa wuu sameeyaa maa yashaau wuxuu doono wa huwa alleh yujiiru isaga ayaa wax magangeliya walaa yujaaru calayhi waxna lagama magangeliyo oo wuxuu isagu rabo ruux isagu uu rabo cid ka badbaadin karta oo ka magangelin karta ay ma jirto faqad facala alla wuxuu sameeyey maa wixii khaataba bihi uu kula hadlay alrasuula rasuulka sala allahu calayhi wasalam fii maa bacdu markaa kadib oo maxay tahay nabiga waxaa lagu yidhi waid waqti xasuuso wadkur xasuuso oo xus id waqti yamkuru bika ay ku shirqoolayeen alladiina kuwii kafaruu gaaloobay oo qoraysha markay ku shirqoolayeen oo maxay kugu shirqoolayeen liyuhbituuka inay ku xidhxidhaan oo intay silsilad kugu xidhaan gurina ay kugu soo xidhaan waa arrintii uu soo jeediyey abulbukhturi uu soo jeeday weeye aw yaqtuluuka inay ku dilaan waa arrintii uu soo jeediyey abujahal uu soo jeediyey aw yukhrijuuka ama inay magaalada kaasoo kaa saaraanba wadanka ay ku musaafiriyaan waa tii abul aswad uu soo jeediyey wayamkuruuna shirqool ayay samaynayeen wayamkuru llaahu allana subxaanahu wa tacaala iyaga makrigooda ayuu ka jaazinayaa wallaahu alle khayrulmaakiriinana ka ugu khayrka badan weeye alrasuulu rasuulka oo yuqaadiru beytahu gurigiisii ka baxaya ama gurigiisii ka tegaya waqad fashilat waxay ku fashilantay oo ay ku guldaraysatay qurayshun quraysh fii khidatihim qorshahoodii fashalan fashilaad ayay ku fashileen ama guldaro ayay ku guldaraysteen dariican oo fool xun maca gaayati tayaqudi iyaga oo feejignaantii halkii ugu dambeysay ku sugan feejignaan halkii ugu dambeysay ku sugan bay haddana fashileen ma awoodda ilaahay bay la tartami karaan iyo wa tanbiihi iyo isbaraarujin meeshii ugu dambeeyay iyagoo ku sugan maxaa dhacay id markaas kharaja waxaa iska soo baxay rasuulullaahi rasuulka ilaahaybaa min albeyti guriga ka soo baxay sala allahu caleyhi wasalam guriga iyagoo hor fadhiya oo hor taagtaagan oo seefahoodii wata ayuu rasuulku soo baxay wakhtaraqa wuxuu dhex maray sufuufahum safyaalkoodii wa akhada wuxuu qaatay rasuulku uu gacanta kusoo qaatay xifnatan sacab muggi min albatxaa'i oo min albatxaa'i camuudii ah ama tamuuxii ah fa jacala wuxuu bilaabay rasuulku yadaru inuu ku firdhiyo calaa ru'uusihim madaxyadoodii inuu ciiddii ku wada firdhiyo waqad akhada allaahu ilaahay wuxuu ka qaaday absaarahum aragtidoodii buu canhu ka qaaday maba arkaan isagoo ciidda ku shubi baynan arkaynin waa sidii umu jamiil markay lahayd dhagax baan ku dhufan abuubakar unbay la hadlaysaa rasuulka ma aragto indhihii ma indhala-a laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala maba arkaan rasuulkii haddana ma aragto hadda koonina ma arkaan umu jamiilna ma arkay naagtii oo abulahab markii ay rabtay inay caydo waqad akhada allaahu alla wuxuu ka qaadayba absaarahum indhahoodii buu canhu rasuulka ka qaaday oo ma arkaan oo falaa yarawnahu ma arkaan wa huwa rasuulku ayuu ciidda madaxa kaga firdhinaya yatlu isagoo aqrinaya wajacalnaa waxaan yeellay min beyni aydiihim hortooda saddan dabool baan yeellay iyo derbi wa min khalfihim gadaashoodana saddan fa aqshaynaahum indhahooda ayaan daboolay oo fahum iyagu laa yubsiruuna ma arkaan falam yabqa ma hadhin minhum xaggooda rajulun nin ilaa haddiiba uu jira waqad wadaca wuxuu ku shubay calaa ra- rasuulku sala allahu calayhi wasalam calaa ra'si madaxiisa turaaban caro ayuu ku shubay ilaahay baa wada gaadhsiiyeyba wa madaa rasuulku wuxuu iska aaday uu u anbabaxay ilaa beyti abi bakrin abi bakri gurigiisa ayuu aaday fa kharajaa waxay ka baxeen min khawkhatin fudho ama albaab dambe albaab dambe uu gurigu lahaa ayay ka baxeen khawkhada taasa laha min khawkhatin fudho ama guri dambe ee albaab dambe oo fii daari abi bakrin abi bakr gurigiisa ku yaala leylan goor habeen ah ayay ka baxeen xataa laxiqa ilaa ay ka gaadhaan biqaari thawrin buurta thawr la yidhaahdo ama buurta dibileey god ku yaala oo fi tijaahi lyamani xagga yamanta ah xaggaasay aadeen meeshii laga filayay meel ahayn bay aadeen yaa ka caqli daran wa baqiya waxay sii fadhiyeen ay baaqi ku ahayeen almuxaasiruuna nimankii guriga rasuulka sala allahu calayhi wasalama hareereeyey halkii bay baaqi ku ahaayeen yantadiruuna iyaga oo sugaya xuluula saacati sifir saacaddii lagu ballamay saacaddii inay timaado saacaddii soo gelitaankeeda iyo in la gaadho saacaddii bay sugayeen oo ha soo baxay isleeyihiin rasuulku sala allahu caleyhi wasalam wa qubayla xuluulihaa saacaddii inta aan la gaadhin wax yar ka hor wa qubayla qubayl waxaa la yidhaha wax yar intaas ka hor wa qubayla xuluulihaa saacaddii la ballamay ee la sugayey intaan la gaadhin wax wax yar ka hor tajallad waxaa u caddaatay lahum iyaga alkhaybatu hongow ay hongoobeen walfashalu guuldarra ay guuldarraysteen baa u soo baxday yaa u caddaatay maxaa jira faqad jaa-ahum waxaa u yimid iyagii rajulun nin baa u yimid ninkaasoo minman aan ka mid ahayn minman ka mid ah lam yakun macahum aan la joogin nin nimankii loo qorsheeyey meesha ama loo qoondeeyey inay hawsha fuliyaan ee guriga waardiyeynayay nin aan ahayn baa u yimid meesha iyaga oo jijiifa wara-aahum wuxuu arkay nimankiibuu arkay oo bibaabihi rasuulka gurigiisa albaabkiisa fadhiya fa qaala wuxuu ku yidhi maa tantadiruuna war maxaad sugaysaan qaaluu waxay idhaahdeen muxamedan muxamed baan meesha ku sugaynaa qaala wuxuu yidhi khibtum waad hongowdeen wa khasirtum waanad fashilanteen oo waad khasaarteen qad wallaahi baan ku dhaartee qad dhab ahaantii wallaahi baan ku dhaartee marra bikum wuu idinsoo maray wuu idinsoo dhex maray miydaan arkayn wadara wuxuu ku shubay calaa ru'uusikum madaxiinna nin walba madaxiisaa taabta aturaaba caro ayuu ku shubay wantalaqa lixaajatihi dantiisana wuu aaday meeshuu isagu rabayna wuu aaday qaalu waxay dhaheen wallaahi baan ku dhaarnay maa absarnaahu maanaan arkin indhaha mayaga iskale allihii indhaha abuuray ee aragga siiyey baa markuu rabana ka qaaday wa qaamuu meeshii bay ka kaakaceen yanfuduuna iyagoo iska hurgufaya aturaaba caradii can ru'uusihim madaxooda iyagoo ciiddii ka firdhinaya oo ka horgufaya ayay meeshii iska taageen walaakinahum hase ahaatee haddana ninkii warkiisa meena ku wada qancin tatallacuu waxay ka fiiriyeen min siyari albaabi albaabka baqbaqiisi albaabka guriga baqbaqiisi ama meel dilaac yaruu lahaa ayay ka fiiriyeen fara-ow waxay arkeen caliyan cali bay arkeen oo meeshiisii hurda faqaalu waxay ku yidhaheen wallaahi baan ku dhaarnay ina muxamadan muxamed ina haada kaasi la muxamadun weeye oo naa'iman hurda calayhi waxaa saareen burduhu go-i uu huwan jiray falam yabraxuu kama ayna dhaqdhaqaaqin kadaalika sidii ay ahaayeen halkoodiinba iska fadhiyo ninkii warkiisa may qaadanin xataa asbaxuu ilaa ay waagu uga baryo waagi markuu baryey wa qaama caliyun cali unbaa wuxuu ka soo kacay canilfiraashi gogoshii unbuu ka soo kacay cali unbay arkeen fa suqita fii aydiihim markaasay gacmahay u dhaceen afkay dhulka geliyeen waxaa rataba dhe waxa weeyaan waa erey loo isticmaalo qur-aankana wuu ku soo arooray waa waa tacbiir carabtu ay adeegsadaan ama qaab loo hadlo ay carabtu adeegsadaan oo ah qofka markii shallayga ugu dambeeye uu gaadho oo uu khasaaro oo arrin siduu filayay intay noqon weydo uu marka dambe muxuu sameeyaa qofka sida qaalibka ah intuu fadhiisto yuu ciidda gacmaha la galaa dhulka ayuu gacmaha la dhacaa marka ficilka uu sameeyo ayaa laga soo qaaday xaaladiisii nafsiga ahayd oo waxaa la yidhi wasuqita fii aydiihim wasuqita way u dhaceen fii aydiihim gacmahooday u dhaceen gacmahay dhulka la dhaceen way qoomamoodeenoo way shallaayeenoo way iscanaanteen weeye wasa'aluuhu cali waxay weydiiyeen can rasuulillaahi rasuulkii ilaahay bay weydiiyeen wari awey maxamed bay dhaheen fa qaala wuxuu yidhi laa cilma lii bihi male- meel alla meel u jira ma oge waana runtii had been ma sheegayo maxaa jira meel meeshuu aaday cidna looma sheegin haddana min addaari ila algaar inta u dhaxaysa gurigii abubakar gurigii abubakar intii laga baxay ilaa godkii gaaru thawr la galay qaadara wuu ka tegay rasuulullaahi rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalama beytahu gurigiisa ayuu ka tegay fii leylati assaabici waalcishriina habeenkii toddobiyo labaatanaad oo min shahri safar bisha safara marka hijradu waxay bilaabatay safar bay bilaabatay safar oo toddobiyo labaatana ayay bilaabatay markaase waxay qaaru thawrna waxay ka baxeen qaaru thawrna waxay ka baxeen rabiicul awal kowdeedii ayay ka baxeen marka labadaa biloodba dhexdooday dhacday safar bay bilaabatay rabiicul awalna way dhammaystirantay qaadara wuu ka tegay rasuulullaahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalama beytahu gurigiisa fii leylati saabici walcishriina habeenkii toddobiyo labaatanaad oo min shahri safar bisha safara waa bisha labaad ee qamariga ah sanata arbaca cashara min annubuwa sanadkii afariyo tobnaad ee nabinimada sala allahu calayhi wasalam almuwaafiqi ee ku aadan itnaa cashar ilaa talaatata cashar sebtembar bisha sebtembar labayo tobankeedii ama saddexiyo tobankeedii sanadku markuu ahaa lix boqol iyo labayo labaatan wa ataa wuxuu yimid ama tegay ilaa daari rafiiqihi saaxiibkii iyo ninkay weligood wada socon jireen gurigiisa wa amani nnaasi dadkana ku uga ugu abaalka badan calayhi rasuulka sala allahu calayhi wasalam ninka ugu abaal badan ruux bani aadam oo abaal u geysta abubakar rasuulka u geysta abubakar baa kow ka ahaa shakhsigiisana meehe waa waxa weeyaan waa dacwada iyo islaamka wa amani nnaasi dadka ka ugu abaalka badan calayhi rasuulka fii suxbatihi saaxiibnimadiisa iyo la jirkiisa iyo wa maalihi maalkiisa abibakrin ahaa ninkaa gurigiisu aaday uma marka qaadara qaadara rasuulku haddana wuxuu ka tegay uu ka ambabaxay mansila al akhiiri ka dambe oo abubakara gurigiisii min baabin albaab bay ka baxeen khalfiyin oo gadaal ku yaalla guriga gadaashiisa ku yaalla waa khawkhadii waa fudhadii dambe liyakhruja si ay uga baxaan min makata maka calaa cajalin si deg dega ay uga baxaan wa qabla an yatlaca alfajru waagu intuusan beryin ama dilaacin marka caqli baa la adeegsanay meeshii lalahaa oo madiinu kole u baxayaa wadadii madiina lama aadina waxaa la aaday wadadii yaman baa la aaday waqooyi lama aadina koonfur baa la aaday walamaa markii kaana uu ahaa annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalam yaclamu kii og anna qurayshan in qorayshi satajiddu ayna waxba la hadhaynin ay ku dadaali doonto oo dadaalkeeda meesha ugu dambaysa ay gaadhi doonto fi talabi raacdada isaga ay raacdaysanayso iyo wa ana ariiqa haddana uu ogaa wa ana ariiqa waddada alladii waddada oo satatajihu ay aadayso ay madaxa saarayso ilayhi waddada al andaaru indhuhu ay u jeedsanayaan liwali wahlatin marka ugu horeysaba meesha indhuhu ay aadayaani huwa tariiqu lmadiinati waddada madiine alra'iisi ee weyn almutajihu ee aadaya ama u anbabaxaya shamaalan waqooyiga u baxaya u ogaa yaa muxuu yeelay fasalaka wuxuu qaaday rasuulku adariiqa waddadii ayuu qaaday alladii waddadaasoo yudaaduhu ka soo horjeeda waddadaas tamaaman si buuxda waddada uga soo horjeeda koonfur baa la aaday waqooyi baa lama aadina koonfur baa la aaday wahuwa waddada taa ka soo horjeedaay adariiqu waddadii weeye alwaaqici ee ku yiilay ama dhacayay januuba makata maka koonfurteeda walmutajihi ee u anbabaxayay ee ee u jihaysnaa naxwa alyamani yaman xaggeeda salaka wuxuu qaaday rasuulku haada ariiqa wadada iyada ayuu qaaday naxwa khamsati amyaalin ilaa wax shan mayl ku aadan oo la lugaynayo wey lug xataa balaqa ilaa uu rasuulku ka gaadho isagoo abuubakarna uu la socdo ilaa jabalin duud ama buur ay ka gaadhaan oo yucrafu loo yaqaano bijabali thawrin buurtii dibiley buurtii dibiley loo yaqaano wa huwa jabalun wahuwa kaasi jabalun buur weeye ama duud weeye shaamikhun oo dheer weeye waciru dariiqi wadadiisuna ay adag tahay oon wada lahayn micnihii wey wadaba male wacir waxaa la yidhaah wixii meesha aan wadaba lahayn wacir dariiqi ay wadadiisuna dhib badan tahay sacbulmurtaqaa in la koro ama la fuulaano ay dhib badan tahay oon la fuuli karaynin duu axjaarin oo iskale dhagxaan kahiiratin oo badan oo kulligii wada dhagxaan ah fa xafyad waxaa kaba beeshay oo kabihii ay ka go-een qadamaa rasuulilaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay lugihiisii ama gomadihii lagu soconayay lugihii meeshii cagta la dhigayay yaa kabihii baa ka go-ay wa qiila waxaa la yidhi bal saas maahee kaana wuxaa rasuulku yamshi kii socda fi ariiqi wadada wadadii u dhexaysay maka iyo jabalu thawr intii u dhexaysay iyo wuxuu ku soconayay calaa atraafi qadamayhi labadiisa lugood faraha hore ayuu ku soconayay likay yukhfii si uu u qariyo atharahu raadkiisii fa xafiyat waxaa kaba beeshay oo kabihii ay ka dhammaadeen qadamaahu labadiisa lugood wa ayan mid kasta oo wa ayan mid kasta maa oo kaana oo ay ahaataba labada arrimood midka rabta ahatee inay kabihii go-een iyo inay dhammaadeen midka raba hatee faqad xamalahu rasuulka waxaa xambaaray abuubakrin abuubakar baa xambaaray xataa xiina markii balaqa ila aljabali buurtii markii la gaadhay rasuulkana kabala-aan uu yahay abuubakar baa dhabarka u rito qaadayba watafiqa wuxuu bilaabay yashtaddu inuu la ordo bihi rasuulka inuu la ordo isagoo dhabarka ku sida xataa intaha bihi ilaa uu gaadhsiiyo ilaa qaarin god oo fii qimati aljabali buurta dhaladeeda ku yaalla kaasoo curifa loo yaqaano fi taariikhi taariikhda loogu yaqaano biqaari thawrin godkii thawr ama godkii dibiley loo yaqaano halkaas ayuu sayidina abuubakar rasuulka sala allahu caleyhi wasalam uu qaaday intaas oo fadli iyo sharaftaas iyo karaamadaas intaa la-eg ayuu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala sayidina abuubakar rasuulkana ee uu u ogaa abaalka isaga ah marka hada wabillaahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa sayidina muxamedin wcala alihi wasaxbihi wasalim